dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban
kulan wacan wanaagsan meel walbaa joogtaan ise kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada warasada xilli walba hadaana kalaad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
haddii dhurwaa xaakim laga dhigo arigu xaquuqdiisa ma helo gabanay kuma fahmin maxaad ka wadaa waxba gabadhaha weydiin su-aasha aniga kaaga jawaabaya waan sida maamulada ka jira deegaanadeennu aan u aaminay ayaguna dee hoos laaluushka qabyaalad eexda isku dirka ay ugu dhaqmayaan allah cadaaladu cadaaladu goormay imaan dadku goormay garan dhantooda dadku goormay garan waxa ay yihiin gabadhaasaa ina wada caqli dhaanto oo waa la wada ogaa waana la wada ogaan
mar kale kulan wacan wanaagsan waa sabdi axadad soo gelayso taarada ku aasiisan tahay saddexlabaatanka bisha nofembar sannada labaatan toban sagaal qodobada caawa barnaamij aan kusoo qaadan doono haddii allaha waddan lagale waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta ciidamo aad u fara badan geeyey qaybo ka mida deegaanada jubbaland sababta halkaas ciidankaas loo geeyey faahfaahin ku saabsan ayaad gorrow maqli doontaan waxyaabaha kalcaw barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in la joojiya gabahaanba muxaadar maalinta beri ah sheekh maxamed cabdi umul uu ku qaban lahaa magaalada caasimada ee muqdisho sababaha loo joojiyey xogo ku saabsan ayaad gorrow maqli doontaan waxyaabaha kalcaw barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda beeraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa beenaysay in cudurro laga helay qaybo ka mida daryada ka soo baxay waddanka waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal war ka soo baxay wasaaradda beeraha dowladda federaalka waxyaabaha kalcaw barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona faahfaahina dheeraad ah ayaa caaw laga helayaa qarax maanta ka dhacay muqdisho khasaare ayaa jira warar ugu dambeeyey ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaan faahfaahin ku saabsan gorrow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kalcaw xulashada aan ku hayna waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisan dib loo dayactir lagu samayn doono toban kanaal oo soomaaliya ka mid a gorrow ayaa xogo ku saabsan maqli doontaan ciidamada amniga ee maamulka puntland ayaa maanta gacanta ku dhigay waxyaabaha maanka duuriya kadib howlgalla xoogan oo ay ka sameeyeen magaalada garowe xarunta gobolka nugaal faahfaahin la xiriirta ayaa gorrow maqli doontaan waxyaabaha kalcaw barnaamijka ku dhegaysa doonteen waxaa qayb ka noqon doona golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay ka doodeen xisaab xirka miisaani gorrow faahfaahin ku saabsan maqli doontaan wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa maanta golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ka hor akhriyey sharciga tirakoobka qaranka ay soo gudbisay wasaaraddiisa gorrow ayaad maqli doontaan khudbad maanta woo jeedshay maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta dhegaystay eed loo haystay nin isku qarxeen rabay munaasabad ka socotay magaalada gurceel ee gobolka galguduud faahfaahin la xiriirta ayaad goorrow maqli doontaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta waxay shoodin kumalgaarahay guddoonsiin ilaa lix xisbi siyaasadeed oo qaybka ahaa xisbiyaha siyaasadeed ee waddanka ka jira faahfaahin la xiriirta ayaad goorrow maqli doontaan qodobadaasi waxaan ugu soo korintaa barnaamijka ku jirna ayaa dhegaysta doontiin xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan aad ku dhegaysta doontiin
garashada kallidaay weligeeda oo xura gumaysiga ka jecelay omalay omalay omalay dantaa garo godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku badabtaay
tibintii iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifa iyo barnaamijka caaw ii farsamaynaya waa mar kaleeyo xulashada warashada qanicad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri
kulan wanaagsan helana saaxiibayaal kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabaya magaalada caasimada ah ee muqdisho oo maanta dowladda federaalk soomaaliya ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la joojiyey muxaadara sheekh maxamed cabdi umal oo ka mida culamada soomaaliyeed uu ku qaban lahaa magaalada caasimada ah ee muqdisho wasiirka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in guud ahaanba la joojiyo muxaadaro maalinta beri ah lagu wadana ka dhacdo magaalada caasimadda ee muqdisho taas uu qaban lahaa sheekh maxamed cabdi umal oo ka mida culamada soomaaliyeed islamarkaasna safar shaqa kusoo gaaray magaalada caasimada ee muqdisho wasiirka mausan cadeen sababta laakiin waxa uu shaaciyey inaysan jirin doonin muxaadaro lagu qaban doono garoonka koonis ee magaalada caasimada ah ee muqdisho waa uu sheegay in sababta loo baajiyey iyo wixii intaas ka dambeeyey ay ka faahfaahin doonaan islamarkaasna ay arrimo kale ay uga hadli doonaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال سبحانه واطيعوا الله رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ما أنت أسبتئة تاريخ زعيتها هاي لحي لواتنك الربيع الأول كن أفر بغل أفرتن إيكو إيه هجرية إيه تاريخ ذا هجرية ده. isla markaana ay ku beegan tahay labaatan iyo saddexda bisha nofembar laba kun sagaal iyo toban wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxay soo saartay war-isxaafadeedkan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa mas-uul uga ah dalka arrimaha diinta sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka saddexaad farqadiisa koowaad wasaaraddu waxay caddaynaysaa inay dhexdhexaad u tahay dhammaan aragtiyada kala duwan ee culummada soomaaliyeed waxayna kulmisaa culummada soomaaliyeed qaybahooda kala duwan wasaaraddu waxay u mahadcelinaysaa dadaalada sheekh maxamed cabdi umal iyo culummadii la socotay ay ka geysteen gargaarka shacabkii soomaaliyeeed ee ku waxyeeloobay fatahaadihii ka dhacay gobollada dalka qaar ka mid ah wasaaraddu waxay sheekha ugu mahadcelinaysaa khudbadii uu ka jeediyey masaajidka isbahaysiga oo si wanaagsan u dhacday kadib markii ay qayb ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ka codsatay sheekh maxamed cabdi umal in uu qabto muxaadaro guud ayuu sheekha aqbalay arrintaa oo ay soo dhoweeyeen hay-adaha xukuumadda oo ay wasaaradda hormuud ka tahay waxaa ayaan darro ah in tashwiish lagu furay qabashada muxaadarada sheekha oo ciwaankeedu uu ahaa asbaabaha keena musiibooyinka iyo sida looga hortago wuxuu sheekhu soo jeediyey isagoo tixgelinaya duruufaha ku xeeran muxaadarada in la baajiyo wasaaraddu way ku waafaqday soo jeedintaas sheekha wuxuu qaban doonaa inta uu dalka joogo barnaamijyo wacyigelineed oo ka bixi doona warbaahinta kala duwan ee dalka wasaaraddu waxay diyaar u tahay inay sheekh maxamed cabdi umal oo ay ku martiqaadi doonto barnaamijyo wacyigelineed xilliga ku habboon isla markaana ay diyaar u tahay soo dhoweynta dhammaan culammada soomaaliyeed ee diyaar ku ah wacyigelinta bulshada soomaaliyeed ee xilligan baahi weyn loo qabo waa mahadsantiin xulasha warasada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha xasadana oo nagala socotaan saaxiibayaal ee wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xabsan ayaa maanta sharci tirakoobka wuxuu ka harariyay ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya oo soo gudbisay wasaaradda ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda federaalk soomaaliya wasiirka waxa uu sheegay in wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga dowladda federaalk soomaaliya ay dadaal badan oo ku aadan sharciga tirakoobka wadanka islamarkaasna ay meel marin doonaan golaha aqalka sare islamarkaasna sidoo kale wasaaraddu ay u gudbi doonto madaxweynaha dowladda federaalk si uu u siixo maanta waxaa sharaf weyne ah inaan idiin soo gudbiyo sharciga istatistikada qaranka kaas oo ay hore is ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madalanay marweyn ujeeddada ugu muhiimsan ee sharcigan ayaa ah in sharcigan uu bedelo sharcigii istatistikada soomaaliya nambarkiisu ahaa shan iyo soddon kaas oo soo baxay ama la ansixiyey siddeed iyo tobankii bishii lixaad kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii si looga jawaabo baahida dalka loona waafajiyo nidaamka federaalka ee uu dalkeenu qaatay islamarkaana loo horumariyo haykalka iyo hanaanka waxqabad ee qaybaha kala duwan ee istatistikada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sharcigan waxa uu dhisayaa hay-adda istatistikada qaranka oo hay-ad u xilsaaran qaadista diiwaangelinta ururinta iskuduwidda xogta falanqaynta qiimeynta iyo faafinta xogta rasmiga qaranka oo xogta dhaqandhaqaale ee dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo nolosha shacabka soomaaliya oo dhan saameynaysa hanaanka istaatistikada qaranka sida ku cad noqolka sharciga ee hortiina yaala sharcigan waxa uu dhisayaa xafiiska istaatistikada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya sidoo kalena waxa uu isku xirayaa hay-adaha istaatistikada qaranka iyo xafiisyada istaatistikada dowlad goboleeda dalka sidoo kalena waxa uu sharcigan qeexayaa qaabdhismeedka iyo shaqooyinka hay-adda istaatistikada qaranka maxay tahay marka ujeedada ugu weyn ee loo dhisayo hay-adan sidaad ku baraarugsan tihiin ujeedka ugu weyn ee dhismaha hay-adda statistikada qaranka soomaaliyeed ayaa waxay tahay in la helo hay-ad soomaaliyeed oo dalkeena u qaabisan arrimaha kor ku xusan oo ah ururinta iyo falanqaynta iyo qaybinta xogaha wadanka mudana marweyn qaybaha hanaanka istaatistikada qaranka ayaa waxaa ka mid ah in hay-adan ay noqoto tan ugu sarraysa ee dalka u qaabisan ururinta kaydinta falanqaynta daabacadda iyo faafinta macluumaadka tirakoobka dalka iyo sidoo kale iskudubaridka nidaamyada tirakoobka dalka labo hay-adda istaatistikada qaranka ayaa noqonaysa ilaaliyaha iyo baahiyaha rasmiga ah ee xogta iyo macluumaadka ku saabsan dalka saad la socotaa maalin kasta xogo fara badan iyo macluumaad badan ayaa lagu daabacaa caalamka hay-ada kala duwan soo saaraan iyadoo aan laga hubin laga xaqiijin hay-adaha wadanka marka waxay noqonaysaa meeshii laga hubin lahaa nambaradaas sidoo kale hay-adan ayaa waxay ka koobnaanaysaa soo saarayaasha xogta adeegsadayaasha xogta iyo bixiyayaasha xogta oo af ingiriisina ku ah data producers users and providers number afar waxay sidoo kale ku dadaali doontaa helista iyo kaydinta xogta hay-adaha dowladda sida wasaaradaha wakaaladaha qaranka iyo dhammaan mashaariicda dowliga iyo kuwan dowliga ahayn tanaba hay-adaha dowliga ahayn ay hayaan ee dalka si loo joogtayo helista iyo kaydinta xogaha dhaqandhaqaale ee lagu kalsoonaan karo number shan istaatistikada qaranka waxay wada shaqayn dhow la yeelanaysaa xarumaha cilmi baarista macaahidda iyo jaamacadaha si loo xaqiijiyo faafinta xogaha rasmiga ah ee ku saabsan dalka iyo dadka marka golaha hagaya hay-adda istaatistikada qaranka wuxuu yeelanayaa gole board of directors sharcigan waxa uu dhisayaa golaha hagaya hay-adda istaatistikada qaranka golahaas oo ka kooban sagaal xubnood oo ka mid yahay agaasimaha hay-adda waajibaadka golaha ayaa noqonaya la socodka korjoogteynta iyo ka tala bixinta shaqooyinka loo igmaday hay-adda istaatistikada qaranka hay-addan waxay ahaan doontaa hay-ad ka madax bannaan wasaaradda qorsheynta oo si gaara isu maamusha sharcigan waxa uu si wanaagsan u qeexayaa habka iyo qaabka loo magacaabayo xubnaha ka mid noqonaya golaha maamulka awoodda iyo shaqooyinka golaha maamulka hay-adda istaatistikada qaranka magacaabista agaasimaha xafiiska hay-adda istaatistikada qaranka sharcigan waxa uu qeexayaa awoodaha iyo shaqooyinka agaasimaha iyo agaasimo ku-xigeenka hay-adda sidoo kale waxa uu sharcigu tilmaamaya habka loo magacaabayo agaasimaha iyo agaasimo ku-xigeenka xaqiiqdii sharcigan waxa uu caddaynayaa shaqaalaha hay-adda mas-uuliyaddooda iyo weliba habka loo marayo qorista shaqaalaha ka mid noqonaya hay-adda istaatistikada qaranka madalanle marwooyin sharcigan sidoo kale waxa uu caddaynayaa shaqooyinka iyo waajibaadka qaran ee qabanaysa hay-adda istaatistikada qaranka sida ku xusan jadwalka koowaad ee sharciga hortiina yaalla bogga ugu dambeeya ee odhanaya xogta tirakoobka dalka sida xogta dhaqaalaha xogta caafimaadka iyo waxbarashada xogta heerarka arrimaha bulshada xogta xogaha kale sida helista sahamada iyo cilmibaarista dalka laga qabanayo hay-adda istaatistikada qaranka waa hay-adda dalka mas-uulka uga noqonaysa laguna xisaabtamayo horumarinta iyo maareynta xogta rasmiga islamarkaana awood u leh ilaalinta xogaha iyo macluumaadka dowladda sidoo kale waxay taabigelin doontaa horumarinta iyo dhiirigelinta adeegsiga istaatistikada iyadoo la waafajinayo habka ugu habboon ee hanaanka istaatistikada qaranka waxay kaloo hay-addu suurtogelin doontaa helista kaydinta iyo dibufaafinta xogaha mugga weyn ee qaranka sidii loogu jaangoyn lahaa falanqaynta iyo gorfaynta xogaha ku saabsan dalka dadka hay-adaha dowladda mashaariicda dowliga ah iyo dhammaan arrimaha ku saabsan dalka ugu dambeyntii waxaan ku boorinayaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay si dhammaystiran u fahmaan una daraaseeyaan muhiimadda uu dalkeenna u leeyahay sharcigan iyo sidoo kale inay unkida hay-adan istaatistikada qaranka ay tahay mas-uuliyadda wareeda dhammaanteen ina wada saaran si aan u helno hay-adda weliya oo ururisa kaydisa baahisa kana jawaabta xogta rasmiga ah ku saabsan dalkeena wixii faahfaahin dheeriya waxaad ka heli kartaa nuqolka sharciga hortiina yaalla waxaan kaloo intaa ku darayaa mudane marweyn hay-adan istaatistikada qaranku waxay sahli doontaa haddii alla idmo inaan wadanka laga sheegin xogo aan sax ahayn marka laga hadlayo dhaqaalaheena horku marayo marka laga hadlayo populationkana tiradiisu intay tahay marka laga hadlayo shaqada wadanka iyo shaqala-aanta jirta xogahaas oo dhan hadda hay-ad kasta ama qolo kasta inoo timaada si rabta u sheegta cid maamushaa ma jirto xogaha laga ururiyo aad ogtihiin ama hay-ada gargaar ha ururiyaan ama hay-ada ganacsada ha ururiyaan iyagaa qaata marka hay-addan waxay xakamayn doontaa xogahaasoo dhan in la faafiyo meel walba wadanka la geeyo tusaale waxaan usoo qaadanaynaa dhallinyarada oo kale wadanka qofka dhallinyarada ajka saxda ee dhallinyarada waa laisku khilaafsan yahay dowladdu dhallinyarada waxay u aqoonsatay sharciga dhallinyarada wasaaradda dhallinyarada soo gudbisay waad aragteen aan malaynaya ilaa afartan jir hay-adaha qaar baa ilaa shan labaatan jir u aqoonsan qaar baa ilaa soddon jir u aqoonsan ilaa shan iyo soddon marka hay-addan waxay noqon doontaa hay-adda xakamaysa oo jaangoysa wax kasta oo xoga haday noqon lahayd shaqo haday noqon lahayd shaqaale haday noqon lahayd dhaqaale heerka dhaqaalaha soomaaliya marayo meesha laga soo saaraya weye g d p-ga iyaga ayaa soo saari doona waxyaalaha kale ay qaban doonaan hay-addan waxaa ka mid a runtii tirakoobka waddanka waxaan rabnaa haddii alla idmo inaan soo saarno dhowaan roadmap tusaya ama cadaynaya tallaabooyinkaan qaadi doono si tirakoobka rasmi waddanka looga qabto oo ognahay duruufo badan baa jira duruufaha waxaan is leenahay dhowr sano kabacdi waa laga bixi doonaa haddii alla idmo marka inaan sameyn road map afar sano shan sano kabacdi ama saddex sano in waddanka tirakoob rasmi laga qabto haddaan tirakoob la helin saxa waa adkaanaysaa in wax la qorsheeyo waa adkaanaysaa in adduunkan si fiican ula jaan qaadno sababta waxa weeye tiradan waxaa lagu sheegaa labayo toban milyan ilaa labaatan milyan inta udhexaysa waxay ku xirantahay qofkaa weydiiso marka waddanka haddaan tiradiisa la garanayn waa adkaanaysaa in adduunkaas si fiican la macaamusho ugu dambayntii xogta ama daytada wax loo yaqaan oo waxyaalaha adduunku maanta ku kala tegaya waxaan xubin ka nahay un-ka waxaa layska rabaa inaan soo bandhigno waxaan ka qabanay waxa loo yaqaan s d gs sustainable development goals ma gaari karno haddaynan xog rasmi ahayn ma qaban karno waxyaalaha badan ee sida matalanba heerka waxbarashada waddanka ma soo gudbin kartaan xog hayn heerka caafimaadka heerka dhalmada caruurta yararka shanjirka yar waddanka misaas mataqaanaa ka badbaaday oo nool mise caruur toban jirkeer iskuul aaday mise dugsi sare ka baxay mise rag iyo dumar iskuullada aaday baadiyaha dad ku nool yaa waxbarta yaan waxbaran caafimaadku ma gaareen ma gaarin arrimahaas oo dhan waxa weye meesha lagala socon lahaa idinka sharci maadaama tin sharciga dejinaya waddanka way idin fududaan doontaa haddii alla idmo inaad ku jaangoysaan shuruucdaa samaynaysaan xog rasmi oo waddanka laga soo orin marka hay-addan qiimahaasay leedahay waxaan ku codsananaa aqalka sare inaad noo foodaysaan hay-addan sidii lagu asaasi lahaa hay-addu hadda waax ahaanaya wasaaradda uga tirsan tahay marka waax wasiir hoos timaada mada siyaasiyiina waad fahmi kartaan haddii berita nambar ay soo saarto in buu ka iman karo marka waxaan rabnaa mas-uuliyadda lafteeda inaad iska fogeeno dad professionalisa oo soomaaliya oo dowladgoboleeda xarumo kule ay ka shaqeyn arrimaha numbariska iyo statistikada iyo tirakoobka iyo waxaasoo marka taasna waxa weeye waa baahi kaloo jirta
wasiirka wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta dowladda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan ayuu kaas ahaa oo maanta sharciga tirakoobka horgeeyay ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya howlashada warasada ay dhegeysanaysaan radio wacdana waan la socotaan saaxiibayaal muqdisho intaana wararkeeda aan ka bixin guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta shaadin kumeelgaara waxay guddoonsiin ilaa lix xisbiya siyaasadeed oo qeyb ka noqonaya xisbiyada siyaasadda ee waddanka ka jira munaasabad lagu qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa lix xisbiya siyaasadeed oo kala ahaa xisbiga qaran xisbiga horesocod dhaqaalaha iyo xisbiga dhaqaaqa xisbiga saanu iyo xisbiga midnimada iyo sidoo kale xisbiga qaran waxaana sidoo kale munaasabad lagu qabtay muqdisho lagu shaaciyey in xisbiyadaasi ay qeyb ka yihiin xisbiyada kumeelgaarka ee waddanka jira guddi ku-xeenka guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa warbaahinta la hadlay munaasabadaasi kadib waxaan xarunta dhexe ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka shahaado ku siinay lix xisbi oo ka mid noqonaya xisbiyadii kumeelgaarka u diiwaangashanaa tirada guud ee xisbiyada kumeelgaarka u diiwaangashan markaa waxay noqonaysaa lixdan iyo saddex xisbi xisbiyada maanta aan shahaadada siinno waa lix xisbi waxaan siinay shahaadada kumeelgaarka ah shahaadada kumeelgaarka waa shahaadadii xisbigu uu ku soo diyaarin lahaa in uu noqdo xisbi rasmi ah unuga diyaargarooba doorashooyinka maanta xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankan waxaan ku guddoonsiinay shahaadooyinka kumeelgaarka ah waxaynu ku biiri doonaan insha allahu tacaala xisbiyadii horey u jiray ee konton iyo toddobada ahaa markii lixdaa lagu daran waxay noqonayaan lixdan iyo saddex xisbi insha allahu tacaala mar dhowna waxaan bilaabi doonaa tallaabadii labaad ee ahayd diiwaangelinta rasmiga ah diiwaangelinta rasmiga iyo diiwaangelinta kumeelgaarka waxay ku kala duwan yihiin xisbiga diiwaangelinta kumeelgaarka haysta waa xisbi xaq u leh oo keliya in uu kulamo qabsado diiwaangeliyo xubno diyaariyo in uu noqdo xisbi rasmi ah waxyaabaha ka reeban waxaa ka mid ah ka qaybgal doorasho in uu sameeyo ololo doorasho in uu arrimo doorasho ka shaqeeyo waxaasoo dhan way ka reeban yihiin marka dadka soomaaliyeed xafiiska diiwaangelinta xisbiyada guddiga madax bannaanee doorashooyinka qaranka wuxuu la socodsiinayaa tiro kasta oo ay gaaraan xisbiyadu kumeelgaarkaa hadda in aysan ahayn xisbiyadii u tartami lahaa doorasho ee sharuudo adag iyo muuqaal qaran oo u dhiman ay dhammaystiri doonaan sharuudahaas darteedna waxay noqon doontaa sharuudaha u yaalla darteed waxay noqon doontaa tirada xisbiyadu inay soo yaraadaan kuwa ka qaybgala doorashadu inay soo yaraadaan xisbiga markii uu la rabo kumeelgaarka inuu ka baxo shuruuda u tala inuu kumeelgaarka uga baxo shuruudaha u yaalla waxaa ka mid ah toban kun oo xubnood oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo ugu yaraan ka diiwaan gashan sagaal gobol oo ka mid ah sideedotobanka gobol ee dalka ka jiray waxaa kaloo ka mid a xarumo inuu ku leeyahay waxaa ka mida inuu hogaan leeyahay waxaa ka mida inuu xallin khilaaf leeyahay waxaa ka mida inuu leeyahay dastuur xisbiga lagu dhaqo waxaa ka mida inuu leeyahay shuruucda xisbiga maaliyadeed waxaa ka mid a xeer nidaamiyayaal badan oo intaba waafaqsan sharciga dalka dastuurka iyo sharciga xisbiyada xisbiga markuu intaas soo dhammaystiru rasmi noqdo waxaa sii yaalla sharuudo kale oo adag oo uu tartanka uga qaybgalayo maxaa ka mid inuu tartan ka qaybgalo xildhibaan oo musharaxiin ah oo dadka soomaaliyeed ay u idil yihiin inuu soo diiwaangeliyo oo weliba uu u soo diiwaangeliyo sida soomaaliya oo dhan ay ugu muuqan karto deegaan ahaan iyo qabiil ahaanba marka dadka soomaaliyeed yaysan la yaabin xisbi dalka kenya dariska noo ah xisbiya ka diiwaangashanoo rasmiga doorasho geli karto inta tartantana waa gara kartaan marka tartanku wuxuu ka adag yahay in rasmi la noqdo marka waxaan xisbiyada ku dhiirigelinaynaa in ay sida ay isku aragti u yihiin ama ay isku dhammaystiri karaan in ay isagu biiraan sameeyaan xisbiyo midaysan u tartami kara doorashada una ogolaadaan ka qaybgalka siyaasadda ummadda soomaaliyeed si dimuqraadiyadda sharciyadooda ay u qortaan maamulkooda uu dimuqraadiyad yahay hantida soo gelaysana ay yihiin ilaha dhaqaale ee uu sharcigu ogolyahay
howlsha wareysada ay dhegeysanaysaan radio cadana waa la socotaan saaxiibayaal xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo gorow warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ah muqdisho waxa uu ka warbixishay kulamo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay oo ku tegay qeybo ka mid ah wadanka etoobiya gaar ahaan dalduwaanka soomaaliya etoobiya wuxuuna sheegay in meel wanaagsan ay kusoo dhammaadeen kulamadaas islamarkaasna wax wanaagsan ay kasoo baxeen
warbixintu waxay ka dambaysay booqasho iyo casuumaad uu ka helay guddoomiyaha golaha shacabka dhiggiisa baarlamaanka dalka etoobiya casuumaad uu ka helay oo aqbalay ayaan nasiib u yeeshay inaan ka mid noqdo xildhibaanadii raacay runtii waxayna markii labaad ayay ahayd oo guddoomiye golaha baarlamaanka intay ayagu noo sheegeen guddoomiye jawaari ayaa hadda ka hor kol hore tegey laakiin markii labaad bay ahayd oo guddoomiye golaha shacabka uu tago meeshaas waxay safarku u qaatay koob iyo tobankii iyo shan iyo tobankii bishaan inta u dhexaysay waxaa wadahadal bilaterala galay labada guddoomiye wafdigii la socday iyo guddiga joogtada ah ee baarlamaankaas waxayna runtii isku afkarteen waa soo koobayaaye xilli badan waa la joogaaye waxay isku afkarteen dhowr qodob oo meeshan ku qoran in la xoojiyo iskaashiga labada baarlamaan in la isdhaafsado khibradaha iyo waayo-aragnimada iyo in la sameeyo la abuuro guddiga saaxiibtinimada labada baarlamaan guddi saaxiibtinimo oo golaha shacabka iyo golahooda shacabka xagga ah ugu dambaynna waxay ka wada hadleen oo isla soo dhoweeyeen afhayeennada geeska afrika baarlamaanada wadammada geeska afrika ama bariga afrika inay forum samaystaan oo madal ay samaystaan kulankaasi si guula ayay ayayna ugu soo dhammaatay runtii baarlamaanka ayaa lalaku soo wareejiyey qaabku u shaqeeyo baarlamaankooda dowlad goboleedyada ka jira oo sagaal ah calaamadooda halkan halkaana hore yaalla waxaa loo fadhiistaa xisbiyo xisbiga weyn oo laandheerahana meel ma fadhiistaa xisbiyada isku tegtega qowmiyadaha kaleo isku tegtegana meel gaar ay fadhiistaan wasiir ma soo dhexgalo hadduu wasiir qof xildhibaan ay wasiir noqdo waa ka baxayaa baarlamaanka wuxuuna ay leeyihiin wasiiradu hadda meeshaan layska dhex marayo kulama soo maraane meel gaar ay ka soo galaan meel saroo noocaasoo kala ayaa marka loo yeerayo kale ayay soo fadhiistaan ma soo dhexgalaan ma soo dhex istaagaan baarlamaanka caadiga iyo xisaabiye guud iyo kulli iyo marka runtii heshiiskaasi heshiiskaasaa la gaaray kadibna waxaan codsannay inaan tagno dhulka soomaalida maalinkii saddex iyo tobanka ahayd waxaan tagnay jigjiga si fiican baa naloo soo dhoweeyey oo dowlad deegaanka soomaalida meesha laga xukumaa caasimadda u ah ah madaxweynaha iyo baarlamaankooda guddoomiyaha baarlamaanka iyo kulli runtii si wanaagsan oo gobonnimo leh oo soomaalinimo leh ayay ayay maaragtay noo soo dhoweeyeen madaxweynaha waa la kulannay warbixin mustafi cagjar warbixin fiican ayuu ka bixiyey deegaankii isbeddel ka dhacay iyo xorriyaadka meesha ka jira iyo meesha ay tiigsanayaan iyo hiigsigooda guddoomiyaha baarlamaanka oo runtii la yidhaahdo cabdi maxamed aadan ubaas iyo ku-xigeenkiisa oo gabar ah ayaa iyaguna mar runtii dee martiqaadka lahaa muddadii aan meesha ku joognana gacanta nagu hayay baarlamaankoodii guddiga joogtada baarlamaan ay leeyihiin laba boqol toddobaatan iyo saddexa oo keenna saddex xubnood mise laba xubnood buu ka yaryahay oo dumarku ay aad u badan yihiin boqolkiiba afartan ay yihiin warbixinta warbixin xoogan oo sida loo shaqeeyo deegaanka iyo maaragtay ilaa heer tuulo kun iyo saddex boqol iyo intaasoo tuulo oo ay ka kooban tahay deegaankaasi ka kooban yahay tuulo walbaa waxay leedahay baarlamaankeeda yarkaayo u gaarkaayo arrimaheeda tuulanimada yacni u go'aamiya oo nambarkiisa la og yahay oo dastuurka dowlad deegaanka ku qoran marka runtii wax khibrad badan ayaan meeshaas ka soo helnay waxaan kaloo ku soo aragnay dad soomaaliya aada uga warwaraya oo salaad diiran golaha shacabka usoo noogu soo nagu soo faray oo runtii nooga walwal badan annaga dadka dalka soomaaliya hagaagiisa dad waaye arag ah oo tiro badan baa runtii ayaan ku aragnay oo b h d dad haysta ayaa baarlamaanka kilinka dowlad deegaanka soomaalida ku jira runtii waxay yidhaahdeen waxaan jeclaan lahay inaan soomaaliya nimaanno oo baarlamaanka soomaaliya iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada aan ka hadalno oon sheegno yacnii dastuurkooda dalka dalka dastuurkiisu wuxuu xadidayaa waxaa ku xadidan awoodda dowlad goboleedka iyo awoodaha dowladda dhexe runtii taas aad bay nooga fiican yihiin dowladda dhexe toddobiiyo toban awoodood awoodo ka badan baa dastuurka ugu qoran muran badanna kama taagna sida annaga haddeertaan laysku hayshaysto dastuurkeenna wax badan ay ugu qaldan yihiin waxay ku tariyeen marka dastuurka soomaaliyana inaa iska saxdiin ishaysadkan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadana in la joojiyo oo dowlad goboleedyaduna ay raadinayaan awood gaara dowladdii dhexena aysan mararka qaarkood oo u oggolayn awooddii dastuurka u siinaya dowlad dowlad goboleedyada oo halkaas isfahandarro tiro badan ay ka jirto baarlamaanka iyo guddiyada baarlamaanku saartoo dastuurka u saartana in waajib gaara uu ka saaran yahay inay arrimahaas kala xalliyaan oo aan indhaha laga fiirsan dee dalkiio sii kala kii sii kala socda ugu dambeyn guddoomiyaha golaha shacabku wuxuu u gudbiyey casuumad guddoomiyaha baarlamaanka etoobiya inuu halkaan soo booqdo isagai wafdigiisu iyo guddoomiyaha dowlad deegaanka soomaalida inay ayaguna halkaan yimaadaan wayna aqbaleen insha allah waxaan rajayn doonnaa mustaqbalka dhow inay yimaadaan intaas ka sokee jaamacadda jigjiga oo dad soomaali saddex boqoloo saddex boqol iyo konton arday ay dhigato waxaan la kulannay guddiga ardayda oo runtii dhibaatooyin waxbarashadooda halkaas ka haysta ayaguna farriin noogu soo faray wasaaradda waxbarashada oo ah scholarship bay ku tageen dowlad goboleedyada soomaaliya oo dhanna way ka tageen oo dad isku jira weeye gees ilaa ka gees bay ka tageen marka dadkaas duruuf ilaa xad maaragtay u baahnayd in wasaaradda waxbarashadu ay meeshaas booqato oo guud ahaan arday kaloo dee etoobiya gudaheeda wax ka bartana way jireen oo oo iyagana duruufo noocaasoo kalea laga soo sheegayey arday aan aysan u diyaarsanayn meeshuu degayey iyo ayaa diyaarad la iska saarayaa markaasay safaaraddii iska hordhooban yihiin qaarkoodna dee waxaa weeye meeshii markay tagaan meelay wax ka bilaab marmarka qaarkood waxbarashadii baa ka hormaraysa oo haddoo kale waxbarashadii oo dhowr bilood socota ayaa ardaydii lagu daayay diyaarad la iska saara marka arrintaas gudoomiye waxaa weeye waxaa laga soo ballan qaaday maadaama guddoomiyihii uusan joogin waxaa laga soo ballan qaaday wasiirka waxbarashada in fariintaas baarlamaanku u diro oo ardayda meeshaas ku dacdaraysan amar baarlamaan uu ku tago wasiirku kuna soo wareego deegaamadaas uu ardayda iyadoo lala socona wasaaradda waxbarashadu la socon arday dhallinyaraha siddeed toban jir iyo sagaal toban jira oo wiilal iyo gabdhaba leh in lagu daadiyo oo runtii dee aan weligiis dalka dal kale tegin waalidkiis ka tegey runtii dhibaato badan bay meeshaasi ardaydu ay ay ay ay ka tabanayaan marka arrintaas ha lagu darsado ajendayaasha baarlamaanka guud ahaan waxaan sugaynaa waxaa weeye ballanqaadkii martiqaadkii guddoomiyaha golaha shacabku soo qaatay in guddigii saaxiibtinimada labada baarlamaan la sameeyo martiqaadna halkan ay ku yimaadaan oo iyagu wakhtigooda ay soo xadidi doonaan sanadkan inta ka dhiman xalusha uruusada ayaad degeysanaysaan rediyo wacdana waad la socotaan saaxiibayaal magaalada gorogwey xarunta gobolka nugaaley puntland ayaa markaan aadaya dalaska ciidanka magaalada gorogwey xarunta gobolka nugaaley puntland ayaa maanta soo bandhigay khamri xashiish iyo tuuri iyo agaab kale oo loo adeegsan dhalinyaro koox u abaabulan oo dhac iyo furasho ka geysan jiray gudaha magaalada gorowey xarunta gobolka nugaale puntland taliyaha ciidanka booliiska gobolka nugaale puntland oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha garow ay kusoo qaabteen dhalinyaro koox abaabulan oo dhac iyo furasho ka geysan jiray ee xaafadaha magaalada gorowey gobolka nugaale puntland kuwaasoo intada badan adeegsada maandooriyaha halista ah sida kamriga iyo xashiisha wuxuu sidoo kale sheegeen saraakiisha ciidamada maandooriyaha dhalinyarta kaliya laguma soo qaban balse sidoo kale waxay sheegeen dad jire oo dad kale oo ka ganacsada kamriga iyo xashiishka iyo qaar isticmaala oo dhuumasho ku joogay magaalada gorowey xarunta gobolka nugaale ee puntland
waxaa weeye howlgalkii dabarjarka muqaadiraadka burcad moobilka iyo burcadmuleedka saddexdaa opshin buu ahaa waa burcad moobil burcad dhuleed iyo muqaadiraadka wixii muqaadiraada ama xashiishad ha ahaato ama khamri ha ahaato waxaa u jeedaan waa haamihii lagu karin jiray khamrida carada ah oo gacanku sabayska ah dadkii ku karin jiray cawdoodaa go'day gaashalay ku urureen taa orjinaalka ayaa u jeedaan waa boqol iyo labaatan iyo siddeed xabo waa la qabta kuwo kale oo ka horreeyey oo hadda maxkamadda jirana waa jiraanin oo galkoodii iyo iyo macal macluumaadkoodi macal ayagii xabsi ay jiraanin maxkamadda waxaa meesha yaalla tooriyo waa tooriyo dadka lagu furan jiray hadda waxaa taal tasrigeedu waa siddeetan xabbo ayagana dadkii wata xabsiga jiraanin taliya fardafuul oo hadalkiisa sii wata ayaa dhaliilay sii deynta eedaysanayaasha aan xukumadooda dhammaysan waxaanu noqonay dad fuusad dabada ka dooshay biyo ku dhaameeya qofkii maxkamad la horgeeyo oo la xukumo oo sharci lasoo hortaago oo aad ogtahay ku qanacdo ka tagtid waxaa lagu leeyahay beri suuqu maraya asbaabta keenaysa maxay tahay waa in qofkaas markuu raxfaanka darajada koowaad ka gudbo raxfaanka u gudbo waa in loo yaraa dhibanihiisii makhaartigiisii maragmuushintiisii ama exhibitkiisii iyo marmuushinkiisi wuxuu lahaa waa inay daba taagan tahay xeelaayuhu sidii ugu ogaa ma garanayno meelaha la geeyo mugdigaayo lagu sii daayo meelay taa garan karmana ma waan la soo qaadin ma waan maxkamadda la horkeenin ma waan kiiskiisii dib loo loo qaadin hadduu darjada kaa ka gudbo ilaata saddexaad uu ka gudbayo exhibitkan iyo kiisku waa yaalla qofkii kiiskaan galana maxkamad baa la horgeeyey waa la xukumay xukun baa ku dhacay xeelaalihii gobolka nugaal baa wuxuu taagan yahay shuruucda inuu fuliyo asagaana sharci ilaaliya waxaanu ka codsanaynaa xeelaalyaha inuu dabagalo kiisaska noocaan oo kale ah marka la xukumo kabacdi moobeelada dadkii furanayay ilaa iyo siddeetan toorri baad aragtaan inaan gacanta ku hayno oo dad aan ku soo wada qabannay siddeetankaa toorrey waxaa lagu furanayay dadka bilihii hadda bishii ugu dambeysay baanu dhammaan howlgalkaa wada fulinay dadkii aanu ku soo qabanayna sida taliyaha saldhigu inay ka warbixiyey waxay jiraan jeelka magaalada haddeer moobeel laguma furto
xulasha wareysada ayaad dhegaysanaysaan radio cadana waad nagala socotaan saaxiibayaal magaalada hargeysa ee somalilan ayaa markanadiya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucuud injineer faysal cali waaraabe oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ee somalilan ayaa eedimo kalul u jeeshay madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi waxa uu sheegay inaysan ka shaqayn karin masaalixda deegaanada somalilan wuxuuna sheegay inuu yahay shaqhsiga isku diraya ee dhammaan xisbida iyo sidoo kale saamilada siyaasadeed ee ka jira deegaanada somalilan
innaga gumeeshii ka horeeyey waxaa wareegtada soo saaray sharcigan ku socon waxaa soo saaray maxamed xaj junaac igaal ilaah u naxariiste oo ah aasaasihii jumhuuriyadda soomaaliya waqti labaad maanta waxaynu ku soconno distoor ha ahaato institution billig ha ahaato baasaboor ha ahaato waxa weeye madaxweynihii noo sameeyey ilaahay naxariistaa siiye haddaanu inoo imanna intaasna maanu samaysan karnin bariga lix awrul baanu ahayn lixda awrul markaanu ahayn waxaa layidhi ururada waxaa la siinaya laba xubnood ururadu markaa may hana qaadin annaga u horeynay oo markaa hana qaadinu samaysnay labadiiba annagaa soo soo magacaabnay midna waxaan ka macawnay dumar baan ka dhignay shukri baan ka dhignay midna waxaan ka magaanay reer awal baan ka dhignay maxamed yuusuf sidaasaanay ay aanu u baalans galeen cadamina wuxuu noqday guddoomiyaha waxay qabteen doorashadii horreysay qabteen oo ahaa tii ururada bay qabteen tii madaxweyneyaashina way qabteen laba kun iyo saddexdii markay kuwaasi baxeen rayaala madaxweyne noqday lodkii labaad baa la soo magacaabo markii lodkii lasoo magacaabay ayaa horta ay timi bahashan balanska la balans garaynayo madaxweynuhu mar kastaba wuxuu ugu dambeeyaa inuu laba arrimood eego waa inuu eegaa madaxweynuhu marka u horeysa uu ku ilaaliya sharciga lagu soo dooranaya xeerka lagu ilaalinaya inuu ku ilaaliyo asxaabta uu ka ilaaliyo inay jebiyaan iyo inuu balanska ummadda in inclusive tahay in uu ka eego waxaa laga rabaa commission kastaba ma aha yaa soo magacaabay waxay ku xidhanta qofka iimaankiisa iyo damiirkiisa ay ku xidhan tahay inuu noqdo qof dhexdhexaadoo xilkaa loo dhiibay ee qana ilaaliyo waxaan xasuustaa lodkaa dambe markii lasoo magacaabay waxaa lasoo madaxweyne rayaal wuxuu soo magacaabay ninka la yidhaha jaamac jaamic sulen muuse bixa yimi wuxuu igu yidhi faysalow madaxweyne muuse markaa maxaa wadani ninkaa uu soo magacaabay rayaale hooyadii waa reer boorama buu igu yidhi wuxuu ka sheegtay hadda dhalashada waxaan da soo aabihiiba idinka maha baan ku yidhi isku tuurbaan ku yidhi maanta muuse muuse maantaanu ka maslaxayno madaxweynaha ka maslaxayno in reeyaraaco kilibka u dambeeyey wadani caayi iyo iyo beele caayi abtirsimadu eegi jiray idin sheegay abtirsimada marka waxa weeye laba sanadood maanta waxaanu ku jirnaa commission commission aanu leenahay waan isla garano khasaarihii commissionkaas wanaagsan oon jeclahay inaanay wax qalada aan samaynin annagaa ugu beersinteed yareeno haddana de anu kumaanu ashkatoon waxaan ognahay halkay balaayadu ka dhacday waan ognahay inay xaggooda heen meelaha waan naqaanaayo halka laysku laswax lagu qaldo waan naqaanaa waa professionals nimankan isuu sheegay iyo inantanba waxaan hadda jecla weliba inay dalka aanay saga kaga tegin ay shaqeeyaan oo qaarna aan u sharaxno baarlamaanka loo sharaxo qaarna dowladaha hoose oona khibradooda inagala tegin aanu jecla insha allahu tacaala oy dalka ugu adeegaan waxa maanta dalkeenahaya waa waa waa waa aqoon daro haddaynu dadka caynkaas ee professionalska experienska aynu xilka u dhiibi lahayn wadanka wuu socon laha marka waxaan ka codsanaya inay iyaguna ay naga aqbalaan oo ay naga buuxiyaan baahida maanta u baahannahay baarlamaan wanaagsan inay hesno iyo local concern fiican inaan helno ayaan ka rimaxsanaya walaalayaal horta mid baan ku bishaareeyaaye wadahadaladii commissionka ku saabsaneed muran ka taagan eenu aniguna ka odayeyninay iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore yaashii hore may may dhammaanin madaxweynena ergadiin waa diidiin waxaan ku wareejinay dee niman dadkii waddankiina asadka ugu badnaa lahaa ee baamijarigaha iyo culamadiinkii baan ku wareejinay waxaan jecelnaa insha allahu tacaalaa anugu rajo weyn aan rajo weyn ka qabin madaxweyne muuse inuu wax yeeli doono inuu hadda dowrkan insha allahu tacaala wax yeeli doono maanta waxaan idiin sheegayaa commissionka iyo madaxweynaha biixi kursigiisu way isku xidhan yihiin hadday doorasha dhici weydo dhici weydo waxaan ka tashanna tala la gaarayaa hoggaanka laga gaaraya shacba reer somalilan laanna waxa weeye maanta dalkeenu dowlad ka shaqaynaysa ma jirto waa stagnet wasaarad qoloo shaqaynaysa ma jirto waxaa dalkii lagu ka dhigay madaxweyne muuse dukaan uu lahaa oo xaqdara kaga maqnaa lix iyo labaatan sannadood uu soo ceshaday uu leeyahay anaa le anaa leh taasuu ka dhigay taasna wax suurto gelaysa oo shacbiga reer somalilan yeelaya maaha marka waxaan leenahay insha allahu tacala ilah waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay caqliga siiyo uu danta dalka eego maanta dalkeen niyaddii ummaddu niyad buu ku nooshahay niyadjab baa ku dhacay dalkeeni niyadjab baa ku dhacay waala sideed hoblinna samaynu karnay ummaddu way kala tagtay labadii waxaan ku ciya aan ku faanin jirnay doorasho iyo nabadgelye ahayd nabadgelyana khalkhal bay ku jirtaa waynaga arkay jabhadaa samaysmay doorashana halkeeda hadalkeedaba iyo haabkeedaba madaxweyne muuse maskaxiisa kuma jirto waddanka maanta institution quroo shaqaynaya ma jirto baarlamaan ma shaqaynayo oo ogtihiin goortii ma jirto oo dhaxalbeed gashay dowlada hoose ma jirto oo aragtaa wadagaa magaalaysa u muuqantihiin cashuur baynu bixinaa waxay naga soo noqdaan ma jiro madaxweynihii uu hagaaji lahaa inlahan reform ha sameeyo waa mujaahid dhowr xabadoodaa ku dhacay intaasuu experience leeyahay waxaa talo kaga soo hadhay madax adeeg talo kale oo aan ku jirta oo madaxaya ma jirto intaa laba sannadood baanu haddaan beryayey madaxaan ka dhunkaday doorasha noo socoto aabbahay kama dhunkan waa iga dhammaata aniga inaan nin qayrkay ah oo aanu ixtiraamnay madaxweyne ka dhignay indowrs garaynay la shaqaynay intaa inka badan aan baryaa ma ka baryayn anigu shacbiga reer soomaaliya ma baryayo sheega waxaan ka codsanayaa waxaan ka shaqayaa dalkii waa la wada leeyahay mustaqbalka weeye boqolka toddobaatan dhallinyara weeye dadkeenu inaynu one voice atir ahaan no ma ogolaanino doorasho la-aan ma ogolaanino dictatorship dictatorship dalkan kuma socon qofka doonaan xidhayaa sharciga waxaan jecelay baa sharciya waxaana doonina sharci maaha la aqbali maayo la aqbali maayo waxaan leenahay walaalayaal dalkan haddii aynu hadli weyno aqabiil iska dayn weyno dalku inaga burburaya meer loo ciirsadaa ma jirto waxaan leeyahay saleebaan guddoomiye saleebaan waxaan kaa codsanaya maanta ninkaa da-weyne ma jirto bulshadeenoo xilka haya waxaan kaa codsanayaa in timeline kala soo sameeyey aan la dhaafin timeline kala soo dhaafin ayaan kaa codsanayaa arrintan commissionkana waxaan leenahay commissionka anagu uma diidanin shaksi ahaan uma diidanin qofka ummaddiidana qaybiilahaan dhalasho dadku waa family reer somalilan waa family maha khayra maaha somalilan waa family ilaahay mahadi weye meel wada degan isku dhaqana abtiyo isku ah waa xisba isku ah waxaan doonayna un sharciga in la jebiyo sharcigii fawsi celiyey ee uu ku celiyey madaxweyne muuse kaa uma leyna abalay gale wax kaloon ka rabnaa ma jirto intaasoo qof oo wanaagsan baa jira hadda beel la doonayo oo beelaha ka soo jeeda oo khibrad leh oo siyaasad gelin baa jira anugu inankan soo magacoonay xusbigayga ma ahayn beeshiisuna xusbigiisa ma ahayn xusbiga ma ahayn waxaan ku daba- soo daba- ku dalbanay akhlaaqdiisa cilmigiisa iyo integritkiisa markaa qof lageynaya meel reermigeen waxaan jiraa warigaa geedka inoo tegaya waxaan nihi warigaa commissionka inoo tegaya saasaan husinay oo wax qaban karaya oo hagaajin karaya ayaan husinay. marka waxa weeye arrintu way soo dhaaftay marka waxa is haysta waddan iyo iyo kulmiye maanta waxa is haysta muuse iyo somaliland ee taagantii runtaa idiin sheegaya runtaa idiin sheegaya marka haddee muuse yaanu inaga adkaan hal qof hal qof iyo dalka dalkaa xoog wey dalka ayaa la badbaadinaya dalkaa la badbaadinaya waa la sharfay waa la sharfay waa loo hiiliyey tolaayabi wiili laba beelood baa tartamiyey beeshiisa baa adkaatay waanu ugu ducaynay dee waxaa leena dee waxayaan dalka dhaqaajisaan dooninay inaad ciro un ku meeraysatid gaalana filin ciro waad ka adkaatay waa lagaa footeeyey in bannaankaasu iska joogaa inaad la ficiltanteed dee hadal khayr loo maaha nin baan la ficiltay waana aad eegtaa dalkeena meel kasta waa la inaga soo galay
xulasha wulaasada ayaa dhegeysanaysan qayb gudmay barnaamijka in soo gaarna waxaad kusoo dhawaataan kalamaan
aryaada waxaa la yidhi indhoweydba gabay waa ka tegay xarafyadiisiiye waataan ra'laydiisa iyo shiinkii maanacaye balaan soo rogaal celiya waad igu taqiinneene xalaa laygu soo riday maraan seexday gurigiiye abwaanadusa meelahan dhow bay ka helhelayaane afartaa bilowgii hor iyo darartii koobaad dheh roob soo hilaaciya daruur qaba baxdoodii dheh badda mawjadeediiyo dawaco qabatay neefkii dheh baabuurkii madaxweynehoo hoonka ka cisiiyey iyo macal debdemiskoo iska isjaama soo galay dheh qarax dhacaya gowdiisii iyo lama iloobaan dheh cilmi ugu xabaalnaa jiroon gees ka soo qoday dheh tixda qodobadeedii dhexoon kuugu soo daray dheh afar kale dhammaadkeediiyoon soo gunaanaday dheh halkaasaan ku joojinahayaa maanta gabagiiye xigmad lama khasaarshay warkii ma idin deeqsiiye war iska daldalantii ma waladana deegsidii mal aragawniyow war waxba nama deeqsiine hadal aan duxu lahayn iyo dharkii been laga diiroo dadka baahidu hayso dembi looga gelaayo darandoorri ogaadi toorbayle miya oo hadda ninkan waxa ogaanto sheegaya eber wax male miya war guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka muudee wuxuu yidhi digtor bayle maalin kasta waxaad noo sheegtaa diin cafis ilaa hadda wax la cafina ma aragna wakhti la cafinayana nooma aadan sheegin maalin kasta waxaad tidhahdaa shaqaala la qoraya waxa la qorayna ma hayna qurbujoog keliya xafiisyadii dowladdana lagu aruuri qorax joogtadii ma la iloobay war waxaa la yidhi qurbajoogta qorshaysa howlihii qarankaee qandaraasyada haystoo qarashaadka saxiixdiyo qorraxjoogta qadaysoo talada qaanadaheeda midna qayb ka ahaynoo qismo loo oggolaynoo qiiqa daawanaysaa soo xumaan qodo dheer iyo qallooc dhaafay qallooc iyo arrin aad u qaraar iyo nuuc qabyaalada maaha aroo qurbajoogta anaa garuud u furaayo shabaq ii garuunaan qoorta u saara uyugaaka ka doone argo'yow maqal wuxuu ku warramaayo ma qurba joogaa sagaara kuu soo dabaysa aryaa shibnaga war tababar baan u furayaa buu ku yidhi aryaadaha ciidamada qaranka qurbajoog xafiis qabooba fadhiya moogiye mid qorasita in laga waayo ma og tihiin war qaraxa maanta meesha uu ka dhacay waa isgoyska soobe haye haye haddana ma loo naqay warkan kii horoo kale maaha bismilaahi oo adeer ma qarax baa qarax ka duwan midda kale naaru meel qabow male ma maqal miya war qaraxyada muqdisho ka dhaca qoon uma leeyihiine how iyo now ayay ka leeyihiin arooda haddii siryay iyo waa diswan yahay wadna kurug waaye nimayahow ayaanta qaraxi waa ka raysanna beriga cirkiyaa gugax roob ka yeeray caasaa dadkii dhabaday geedgal naqday waa heella macaadaye abdulow heestan inkukudheeloy dhabaday geedgal ma eh nebedaanaas la nuugale nebedaanaas la nuugale yuu maday isaaqow minay dhabadudnaas la nuuga leedahay adaa caanuuga dhergi doona warwarkaan annaga dhex gelinine qaraxu maanta wuxuu ka dhacay hotel safaari hortiisa oo ku burbaray qaraxii soobe baabuuraana lagu dhejiyey maantase dadkii muqdisho ayaa damiir yeeshay markii lagu dhejiyey ayuu gaarigii hore ka qarxay dadkii goobta joogay oo harkii ninkii ku dhejiyey intay ka dabayaaceen ay qoorta ka soo qabteen markaasay ciidankii booliiska u gacangeliyeen kadibna jirgaama biyo intay qaateen ay baabuurkii holcaya damiyeen baliiskaxay ugu geyhayaan gacantoora kuma bireeyaano war maanta dadweynuhu shaqo fiicanay qabteen laakiin ciidankaan shaqo fiican qaban baabuurkii qarxay markay damiyeen dembuuyihiina soo qabteen dadweynuhu kadibaa laba baabuuroo booliisii tagta meeshii markaasay dadkii xabad dhinac kala mareen marka waxaad mooddaa in dadka shaqada laga celinaayo aryaa haddii ciidanka shaqadoori loo qabtay hay shacabka u xabadhay haayaan oo kaalay dawladdu marnaba waxay leedahay ciidanka ha lala shaqeeyo marnaba ciidankiyaa dadkii la shaqaynaya xabadaynaya arooda ciidanka gartooda waaye waxay ka baqaayeen shacabka in loogu dhex dhuunto war korneelshida wuxuu yidhi bax ka siiyow boolis maahiday bulshada hallayn oo ha baabi'in sharcigana baro shida nala joogtay bax miyousan maqal korneelka isaga naftiisu shidada hees ka dhaafiyo warwar ma haysaana maantay madaxweynuhu wuxuu la shirayaa xisbiyadii hakiimow halaallisoori xisbi badan ama aygeerad lehaano ma lishiraane war nin walba xisbiguu samaystay aamus warwarka hanaga dhex gelinin ee xisbiyadii waaweynaana ka soo qaybgalka shirkaas waa diideen xisbigii xasan iyo shiikh shariifba waxay dhaheen annagu horaan isku aragna madaxweynaha cabdiraxmaan cabdishakuurna wuxuu yidhi ayadoon gocosho badan oon qabna nala ka raalli gelin hor tegi mayno marka xisbiyadow maanta madaxweynuhu la shirayo il iyo dheg iyo af iyo adin iyo alifwaxmalabaa ugu caansan waryaha beena sheegin xisbiyadii aadan sarasoori cabdulaahi shiikh xasanba waa ka qayb galeen kulankee war horta xisbiyada waxaan maqlayey tiradoodu inay konton gaarayse ma nin iyo boorsa ayaga dhani waradeer war ma haysaane xisbiyada somalilan waa saddex keliye sida iyadoo kalema ku soo koobtaan
dhowdhanow haddii dhiig reer boondheer la kiishabaynahaada wili dhiig hargeysigii koodhadhamo haye war adeer ra'yisul wasaare ku-xigeenkaygii ka soo jeeda somalilan ee mahdi maxamed guuleed wuxuu sheegay inuu xisbi weyn oo haddana weyn oo haddana sii kala weyn inay dawladdu furayso aryaada waagi xisbiga hanti wadaagga kacaanka soomaaliyeed waxaan maqli jira xisbigu gaabi maayo gadaal u laaban maayo gumaysi raaci maayo gardarra qaadan maayo aan maqli jira
araana hel abdulow horna mandareeran gadaalna mandareeran jugjug meela roogalere war xildhibaan sanyare oo ah afayeenka xisbiga wadajir wuxuu yidhi maanta madaxweynuhu wuxuu la shirayaa barbaarta gaashaamana xisbiya maaha minay gaashaaman yihiin hub iyo rasaasma loo qaybshay hee war saacaddaxay wuxuu yidhi isbuucii la soo dhaafay waxay ahayd madaxweynayaasha kala qabta isbuucan waxay maraysaa culummada kala qabta war iminkana ma culimmadiinniba cerka isu diraysaa war anigu caamada ila midkaa hal qodob aan u sheegayaa waxaa la yidhi bini'aadanka waxaa ugu khayr badan qofka dadka anfaca hadda ka hor beriga abaaruu dhaceen shiikh umar lacaguu soo arooriyey qaraxii halaagaahayoo soobana lacag buu soo arooriyey hadda fatahadihii u dambeeyena lacag buu soo arooriyey laakiin shiikh soomowoo samafal wada annagu maana arag war ma maqlin miya asigoo dhahayo anoo ninkaax u socdaa waddada layga xiraye taliyaha ciidanka booliska xiilka ah laga qaado aryaadhaha caamada anigoo kalea waxaan u sheegaa cid kastoo culummo sheegata afar calaamo in laga fiirsho naxariiskow dhah xigmad cadaalad iyo islaaxu bayna nacs afartaasna ciddii laga waayo culummo maahina naga joog dhaha warnimayahu muxaadaradii shikumal wasiir khadiija waxay sheegtay in guddi loo saaray ay ka mid tahay axaddana ay dhici doonto wadaadadii ka soo hor jeedayna waxay sheegeen inay bannaanbaxayaan warwar mahaysaan muxaadaradii shiikumal dib ee loo dhigay muddana looma qaban war taladii weriga ayaan la xuseen cabdimiyey qaateen mindhaatii xildhibaan fiqihi qaateen awalaan la yaaba markii guddiga muxaadarada wasiirra laga dhigay war war mahaysida waa ay hadleen culummadii anugu intaan dhegaystay shiikh bashiir shiikh cali wajiis shiikh maxamuud cabdilla cariif intuba waxay yidhaahdeen shiikhaas iyo muxaadaradiisa ha la soo dhoweeyo khilaafna khayr ma lehe ha la joojiyo ciddii dembi ku haysatana qof aan dembaabini ma jire ilaahay ha loo toobad keeno aryaadhaha anugu intaas waxaan ku dari lahaay xariirise ciddu intay uu ciirsehe culumo wees xariirise ciddu intay uu ciirsehe abdulow ciddi meel eersita muwayna ulumaduna ilaahay aaydshay miskahaysidan laakiin maybal iskahayside ciddaan anaa u jooge cambuuladood cunaaye ciddoo kale taraadso warwar ma haysiina dowladda soomaaliya amaray soo saarta allaahu akbar yaa ka yeela war lama diidi kareenna dhegaysato shaqaalihii dowladda qof kasta xildhibaan damintaa laga rabaa war sug sug sug sug xildhibaankana ay damiinka eh xildhibaan dalxana wuxuu yidhi siyaasad xildhibaanada lagu cadaadinaya weeye markii horeo la qorayo shaqaalaha xildhibaanada lagalama tashan oo xildhibaan mucaarada qofkii keensada ma shaqada laga ruqsaynaya war taliyaha booliiska garow wuxuu yidhi dadkii maxkamadaha ay xukumeen ayagoo isku lugaynaya beledka ku arnaa maalin kasta ciddii soo daysana lama yaqaan war laankii la xukumay suuga dhahab maro markii la aragaaw suuratulmaa'ida marka dul akriyaana sidii shuuta amal may argo doono oo asagaaba taliyihii booliska ah yuu weydiinayaa cidda soo daysay tanina waa yaabe ma taasaa keenteen adeer maantana allow taas waxay tahay iyo kumaanda faaleeja ani keligayaa talinaayo olaleeja aguwaale bertuuti ma ahan miya yaa safani mama adaa safa war faysal cali waraab wuxuu yidhi muuse biixi waa ninka adduunka ugu madax adag somaalilanna wuxuu ka dhigay tukaana waa isagu leeyahay mugow leeyahay waa madax adagyaha maasaa madaxa ka riixriixay warniga cabdiraxmaan cirra ayaamahan ba kaxsanaaye faysal aluraabada miyuu ku soo darsamay wardaadkii muuse handaraabaa gaaray warwar ma haysaana ninkii taraam ahaa siriyu saliid ka xaday
yu artif ya erena masaara qalkabiir ya eren arrooya taraamna matuugow naqda yaa badana war ilhaan cumar waxay tidhi donald trump baa isku dayay inuu aniga cabsi geliyo laakiin wuxuusan ogayn inaan dad geesiyaalahoo soomaali layidhaah ka soo jeedo
runtii ew maryooley geesiyaal eyin laakiin taladii oo hun war boris johnson ra-iisul wasaaraha ingiriiska aabbihiis ayuu watay ololaha doorashada marka duqiya guri kasta garaacaya maanta oo dhahaya wiilkiyga doorta war waxaa la yaab lahayd madaxweynaha sirilanka markuu maalin dhoweed walaalkiis ka weyn u magacaabay ra'iisul wasaarihii waddanka sah way gurbaan mayleeray garabkan ka jirtoy mise garab walaalka ka jirtoy war waddankaas four by five ma gaari miya eebaagoo dalkaas cadaaladu kama jirto war dal keligii taliyii ka taliya sidaa u dhaqma war guddoomiyaha baarlamaanku maanta wasiirkii duulista hawada u yeedhay waxaana laga rabaa sababtii uu ku celiyo diyaaraddii shariifka ismaaciil geylaad war maysiin lahaa maday murtal madiida tun hundiraaye geekleha ka hey war waxaas farsamada nabad iyo noolaha la yidhahdaa oo maar madaxweynaha jubbaland ma aheeno war gareenkii baad ka ilowday markii axmed madoobaa ku simaa waryaa war ma haysiine maxaa xisbiyada madaxweynuhu la shirayo kalamaan loogu dari waayey xalimayaraya ha ku soo sharciyeed hadda nogi haddahana diiwaan gelise war jeemis iswaan khudbadiis miyaad dhegaysan war saxaafadda iyo xorriyadda hadalkiiyo kalamaanba lama ogoluu yidhi ooyaa kuu diida beriga showgeedkan hoostiisa waa adiga ka daldalmee waryaa daldalanu waa maxay ninka maxaa aflagaadeyne waryaa kalamaanga xisbika dare malaf dhow waryaa
waa mahadsan yihiin saaxiibada xudunta kalaman intaanna ka bixin saaxiibeer haddaba markaan fiirno wararka oona ku jira gudaha soomaaliya faahfaahin dheereed ayaa kasoo baxaya caawa qarax hoogan oo maanta ka dhacay magaalada caasimada ahi muqdisho qaraxaas ayaa la sheegay inuu ahaa gaari la dhigay meel ka mid ah magaalada caasimada ahi muqdisho gaar ahaan isgoyska soobee ee meesha soomaalida u taqaana gaariga nuuc raacada lagu xiray waxyaabaha qarxa ayaa maanta ku qarxay isgoyska soobee ee muqdisho gaar ahaan ee kasoo horjeedka hoteelka safaari ee muqdisho qaraxaas oo ahaa mid dhawaaqista laga wada maqlay degmooyinka wadajir iyo hodan ayaa ahaa gaari lagu baakamay kasoo horjeedka hoteelka kadibna la sheegay in lagu xiray waxyaabaha qarxa inta la xaqiijiyay hal qof oo dumar ah oo maraysa goobta qaraxaas oo ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray dhaawac fudud sida ay noo sheegeen goobjugyaal ka dhow halka qaraxaas uu ka dhacay ciidamada booliiska ayaa gacanta ku dhigay ruux ay ku tuhumiyey inuu yahay midkii gaariga qaraxaas ku xiray islamarkaasna hadda baartaan xog leh ku wada ruuxii lahaa gaarigaasa qaraxa ayaa nabad qaba waxaana weli la shaacin magaca iyo xilka uu ka haya dowladda federaalka soomaaliya barnaamijka intaas yuuca uu ku dheyahay waxaan kaga tegay haystaan tani kula dambe saaxiibadan dhegeysanayo habeen wanaagsan
kaygeeda oo xura gumaysiga ka jecelay tomalaay tomalaay tomalaay dantaa garo godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay godobteeda maqan iyo gashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaaheed ku bodobtaay etimila goyay gocandana abuuray geska ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo ka noqotaye gulubkiyo codadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegi asaga etimiiragoyay gocandana abuuray gaska ruuxa wadayo gardarada u hiishay go'dayoo gam noqotaye gulufkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegi asaga ubaaba weeyaan warkayge gurmo soomaalaay gurmo gilgilo ku socokaanka gurmo rumaha ka gur nabadda guddoon umaysiga diid gayiga difaac garbaha isqabsada gacalkaaga duur gurmo Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garanay, gesigeeda logay, gurbadka iyo dumarkiyo gurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay dantaa galo. Somalay, Somalay, Somalay, Somalay, Garanay,